taasaa waxaa la yidhaahdaa markaysagaa farqi baa la yidhahdaa mid kalena culamada qaar farqi waa ku yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen labada mid walba farqi waa la yidhaahdaa oo waa in markaa maanic walow wasfigu markaa faracana ha ku sugnaadee haddii maanic la sheego oo la muujiyo ku sugan faraca oo xukumku inuu la mid noqdo aan yani markaa xukumku inuu ka bedelnaado keensan kara haddii maanicu meesha ku jiro taana farqi waa la yidhahdaa marka culamada qaarkood waxay ka dhigayaan mid walba inay farqi tahay mid walbana inay gaarkeeda qaadix u tahay culamada qaar baa waxay yidhahdeen may way isku xidhan yihiin oo markay israacaan keliya ayay markaysaa wax markaa qaadix yihiin sidaas iyadaabay bacdi culamada markaysagaa ka mid yidhaahdeen taasna waxa weye waatuu ka cabiray yacni markaa dad waaweyn baa saa qaba markaysagaa u yidhi bimacnaa culamo usuuliyiinoo waaweyn ayaa ra'yigaas yacni markaa qaba waata markaa uu yidhi calaa kulli xaal hadduu maanic faraca ku sugan yahay iyo hadduu markaysa waxaan wasfi cilanimo u suubamaa uu asalka ku sugan yaho faraca aanu ku sugnayn sida markaysagaa qawigaa mid waliba inuu farqi yahay weeye mid waliba inuu farqi yahay oo xukumku inuu kala bedelnaado keensanayo sidaas iyadaabaa markaysaa waxaan uqawisan waayo maanicyadoo farqiga iyadoo maanic ku sugan yahay faraca ma suuragalaha in la yahay xukumku waa isku mid saasi la-eg walow maanic faracaba ayaanu ku sugnaane macno ama wasfi ku sugan marka asalka oo in xukumka sababi karo cillo u noqon karo iyadoo uu ku sugan yaho faraca aanu ku sugnayn in laga qiyaastaana taasna ma suruuda marka inay israacaan inay shardi ahayn baa markaysaga raajixa walfarqu farqinta la kala farqiyaa bayna alasli asalka iyo walfarci faraca la kala farqiya qadaxa markaysa waxaan markaa daliilkii waa qadxinaysaayo waa dhaawacaysa ibdaau mukhtasin ay huwa markaysa waxaan markaa farqigu ibdaau mukhtasin wax ku gaara in la muujiyaa la yidhahdaa bilasli asalka ku gaara yacni kaa markaa mukhtaskee gaarka ahoo mukhtaskaasoo qad salaxa u suubamay cilanimo aw maanicin aw bimaanicin aw ibdaau aw ibdaa'u maanicin ama maanic bimaanicin maaha waa mukhtaskuu ku cadfan yahay aw ibdaa'u maanicin ama maanicin la muujiyaa la yidhahdaa maanicaasoo fi lfarci yacni faraca ku sugan waljamca yara wa yaraa waa arkaa unaasun dad oo kubaraa'u waaweyn aljamca kulminta labadaasi inay kulmaan ay shardi tahay bay markaa arkaan ilaa haddii ay markaa aynay kulmin yani waxa weeye falaa farqa wax farqi la yidhaahdaa ma jiro yani farqi markaysa waxaan markaa qaadixii meesha ma yaallo tacadud lasli lifarci muctamad id yuujibu lquwata taksiru sanad tacadud lasli asalku inuu tacadudaa lifarcin farac u tacadudaa muctamadun waa mid la ictimaadayo id yuujibu lquwata sababtuna waxay tahay quwa ayuu waajibinayaa taksiru sanadi yacni markaa sanadka iyo daliilka la cuskanayo in la badiyo falfarqu farqinta la kala farqiyo baynahu yacni markaysa waxaan markaa faraca iyo wa aslin ay wa bayna aslin iyo asal dhexdood la kala farqiyaa qad kafaa waa ku filan tahay wa qaala wuxuu yidhi yacni bacdulcurafaa'i culammada markaysagaa madaxdooda qaar ka mida cariifku waa caaqilkii weeyi bimacnaa culammada kuwii markaa madaxda u ahaa ee ru'asada uu ahaa usuuliyiintuun buu u jeedaa yacni laa yakfiihi markaa kuma filla ayuu yidhi wa qiila waxaa la yidhi in ulxiqa haddii la haleeshiyo bilmajmuuci yacni markaa duuduubka haddii lahaleeshi la haleeshiiyo oo inuu majmuuc yahay xaysiyada laga haleeshiiyo fa waaxidun yakfiihi mid baa ku filan laljamiici yacni marka isagaa kuma filla haddii markaa yacni mid walba gaarkiisa markaa loogu loo haleeshiiyo wa hal ida ishtaqala bitibyaani ma ahaaday markaysa waxaan markaa hadduu waxa weeye wahal yakfi ma ku filanta ida ishtaqala bitibyaani haddii markaysa waxaan markaa tibyaan uu ku mashquulo oo waxa weeye uu is yidhaahdo markaa waxa weeye caddee markaysagaa yani ictiraadkaasi inaanu sax ahayn yakfii jawaabu waaxidin jawaab mid keliya ma ku filan tahay yacni qawlaani ay fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan halkana wuxuu inooga warramayaa ama inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye yacni markaa mas'alo faraca dhowr asal haddii laga wada qiyaasto dhowr asal haddii markaa laga qiyaasto yacni mas'alada noocaas ah ayuu markaa ka warramaya oo masalan markaa nin baa waxa uu yidhi yacni markaa waxa uu samaynayay weysada ayuu doonayay inuu ka qiyaasto markaasaa wuxuu yidhi weysadu niyo waa loo shardiyaa qiyaasan markaa cala asalaati waasawmi waazakaati waalxaji yacni marka waxa weeye umuur cibaadaatu taxayo markaasu intaasoo mas'alo ayaa markaysa waxaan markaa laga qiyaasanaya intaas oo mas'alo ayaa laga qiyaasanaya marka waxa weeye usuusha mutacadidkee laga qiyaasanaya waxa weeye quwahunbay u taraysaa oo waxay markaa u kordhisa mooyaane waxba ka yeeli mayso yacni waxba markaysaga waxaan markaa ka yeeli mayso waxay ka yeelaysaa yani markaysaga waxba ma jirto shaarixu wuxuu u misaaliyey sida markaysaga xanafigu inuu yidhaahdo budcu lmar'ati ka silcatin min silaciha yacni marka alaabta qofka dumari alaabo alaabooyinkeeda ka mid ah yacni markaa oo kale weeyi marka tabiicuhaa liman sha'at ciday doonto markaysaga ayay ka iibin kartaa alaabooyinkeeda yani markaysa waxaan markaa tanna waa saas sileeg ciday doontay markaysaga u guurin kartaa nafteeda oo ay u meherin kartaa oo marka bijaamici akhdi ilmaali ciwadan yani can ilkulli yani waxaa markaa kulminaya isu keenayaana waxay tahay maalka markaysa waxaan markaa lagu qaadanayo mid walba inuu markaysaga ciwad ku yaho tanna meher baa lagu qaataa tan kalena markaysa waxaan markaa waxa weeye alaabta kale ay markaa yani haysatee yani ay iibinaysa ee dharkii waxa la midkaana iyadana markaysagaa bedelkeeda xoolay ku qaadataa yani sidaas inuu markaa yidhi maca annahu qaasa hada alfarca bicaynihi calaa aslin aakhar iyadoo asal kale haddana naf uga qiyaastay mas'alada oo uu yidhi markaysaga almaalikatu amra nafsiha tii markaa yani amarka nafteeda markaysagaa mulkiday tusawiju nafsaha nafteeda waa markaa guurinaysaa duuna weliyin weli la-aanteed qiyaasan cala rajuli marna wuxuu yihi markaa qiyaasan calaa rajuli marna waxau yihi marka isagaa silcadeeda iyo alaabteeda kalea laga qiyaasanaya isle alaabteeda kale u iibin karto ayaa markaa tanna yani markaa ninkay doonto nafteeda ay u meherin kartaa oo ay markaysagaa ka qaadan kartaa waxa weeye markaysagaa meher ay ka qaadan kartaa marka waxa weeye cibaaradadii ay tilmaameen cibaarada laakiin markaysagaa muraadkay uga jeedaan waxay tahay waa inay markaysagaa nafteeda u meheriso markaysagaa cid kale oo bedelka ay ku qaadanaysa ee markaysaga waxan ay beyc ka tilmaamayaan marka tacadudka asalka uu tacadudayaa waxa ay tahay markaysagaa mid yani markaa quwun bay u siyaadinaysaa sidaas aawadeed markaysagaa waxba yeeli mayso wuxuu sheikhu tilmaamayaa yani markaa sheikha subki la yidhahdaa wuxuu saxiixiyey in markaa usuul mutacadida in farax keliya loo yeelo mancinta la mancinayo ayuu markaa saxiix ka yeelay oo uu yidhi qowlkaasaa saxiixa isagoo u cilaynaya in markaysaga arrinku uu sababi karo in waxa weeye baxsigii intishaar ku dhaco oo markaysaga mas'aladii faafto oo markaysaga saas iyada ay suuroobi karto marka waxa uu sheikhu odhanaya wataxqiiqu shanqidi wataxqiiqu ana alintishaara laa yalzamu min tacadud اlasli yani waa inuu saa'iq yahay oo markaysaga aanu ka laazimaynin sidaas iyadaabaa markaysaga waxaan markaa xoog badan buu leeyahy marka haddii usuul mutacadida laga qiyaastay oo dhowr asala markaysaga waxaan laga qiyaastay farinta markaa asal usuushii ka mida la kala farqiya oo la yidhahdaa marka usuushaad ka qiyaasatay yani kaas iyo kan farqa udhexeeya markaa la yidhaahdaa qiyaaskii ma bushinaysaa oo ma burinaysaa mise waxay noqonaysaa hangaraaraclu keliya uma dhintiyo yani inta kalea ku filan hadduu kaasi ka buro hadduu kaasi xataa ka buro inta kale ayaa ku filan markaysagaa miyuu noqonaya marka waxa weeye waxay yani markaa inoo tilmaamayaa bacdi culamada ka mida inay markaa yidhaahdeen yani markaa farqiga markaa asal keliya iyo faraca la kala farqiya kuma filla oo qadxi uguma filla ee waxa weeye waxay iska noqonaysaa un hangaraaracu keliya uma dhintiyo bacdi kalena way kala farqiyeenoo waxay yidhahen ma majmuuco isla socda markaysaga waxaana hal qiyaas ka dhignaa oo la wada haleeshiye mise mid walba gaarkiisa in loo haleeshiyey oo intaas oo qiyaasoo isbarbaryaa loo gudboon ahaa haddii majmuuca la haleeshiiyo majmuuca iyo duubduubka min xaysu huwa majmuucun mar haddii laga haleeshiiyo hal mid haddii la kala farqiyo iyo faracaas wuxuu noqonayaa qiyaaskaasi mid bura laakiin haddii waxa weeye markaa mid walba gaarnimadiisa haddii loo haleeshiiyo mid walba gaarnimadiisa haddii loo haleeshiiyo yani farqinta la kala farqiyo mid iyo laba waxba marka isagaa u noqon maayo haddaba haddii markaisagaa yani kala farqiyo oo farqi uu sameeyo oo intii asale markaisagaa uga qiyaastu intiiba kala farqiyey haddii mid laga buriyo oo laga jawaabo oo uu yidhahdo markaysaga farqintaas kaa kala farqisay waa farqi aan saa'iq ahayn yacni mana aha waxaasi wax cilanimo keensanaya ama maanic markaa muctabaroo meesha ku sugani ma jirto mas'alaa laga buriyey ictiraadkiisa wuu ku kala farqiyey ma ku filan tahay markaa mustadilliga laftiisa oo waxa weeye taasi xujo ma ugu filan tahayo inta kale markaysa waxaan hadduu taa ka buriyey walow kuwii kale yaanu kama jawaabin be farqigii ma ka buray mise kama burin taasna waxaa ku sugan markaysagaa laba qowlo culamada ay isku khilaafsan yihiin yani markaysagaa weeye ra'yigii dambe marka lagu socdo wuxuu noqonayaa haddii waxa weeye majmuuca la haleeshiinayeyna waa ka burayaa hal yani marka waa yani majmuuca haddii la haleeshiinayeyna waxa uu noqonayaa marka inuu ka burayo ilaa uu ka wada jawaabo o tilmaamo farqigu inuu dhammaantood u wada dhexeeyo laakiin hadduu mid walba gaarnimadiisa u haleelinayay mid walba hadduu gaarnimadiisa ugu xidhayey oo u haleeshiinayey taas waxa marka uu noqonayaa in waxa weeye hal mid hadduu kala farqiyo inuu mustadilligii xujadiisii u sugnaanayso qiyaaskiisa u sugnaanayo tacadud lasli asalku inuu tacadudaa lifarcin farcana u tacadudaa muctamadun waa mid markaa la ictimaadayo id yuujibu lquwata sababtu waxay tahay quwa ayuu waajibinayaa taksiru sanadi sanadka markaysagaa in la badiyaa ee usuul mutacadida laga qiyaasta falfarqu farqinta la kala farqiyo baynahu ay bayna alfarci farca iyo wa aslin ay wa bayna aslin yacni marka asal la kala farqiyaa qad kafaa waa ku filan tahay hal asal iyo markaysa waxan markaa farca in la kala farqiyaa waa ku filan taha bacdi yidhahdeen wa qaala waxay yidhaahdeen laa yakfiihi kuma fillay yidhahdeen bacdulcurafaa'i culamada markaysa waxan markaa madaxda ah qaarkood bimacnaa usuuliyiintu ujeedaa nadmigu muu iskaga hagaajsanaya wa qiila un in ulxiqa bilmajmuuci wa qiila waxaa lay in ulxiqa haddii la haleeshiyo bilmajmuuci duuduubka haddii la haleeshiyo fa waaxidun yakfiihi yacni mid baa ku filan laljamiici haddii markaysa waxan markaa yani ma aha ay laa yakfiihi markaysagaa kuma filla in ulxiqa biljamiici haddii dhammaantood la haleeshiyo kuma filla walida ishtaqala bitibyaani yacni ma ku filan tahay hadduu waxa weeye tibyaan ku mashquulo bimacnaa inuu caddeeyo markaa ictiraadkaasi inuu baatil yahay mustadilligii yakfii jawaabu waaxidin jawaab mid keliya markaysagaa ma tahay mid ku filan qawlaani ay fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan min alqawaadixi fasaadulwadci an yajid daliilu xaa'idan can isanan kalahdi liltawsiici waltashiili walnafyi walisbaati min cadiili min alqawaadixi qawaadixduu ka mid ahaaday fasaadulwadci fasaadulwadcika la yidhaahdaa ay huwa fasaadulwadcigu an yajid daliilu waa inuu daliil yimaado xaa'idan xaaluu yahay mid ka ilanaya can isanani markaa ariiqadii markaysagaa ka ilanaya ariiqadii qiyaaska loo bartuu ka weecsan yahay kalahdi waa sida markaa qaadashada la qaato litawsiici ballaadhin markaysaga loo qaato kalahdi markaysaga waa sida qaadasho la qaato litawsiici markaysaga waxaan markaa yani ballaadhin markaa la qaato watashiili markaysaga fududayn la qaato wanafyi markaa diidmo la qaato walisbaati sugis la qaato min cadiili wax sidaa markaysaga waxaan u dhigma oo kulli diya laga soo qaato minhu ictibaaru lwasfi bilijmaaci wa dikriha wa xadiisihi lmutaaci binaaqidi alxukmi bida lqiyaasi minhu fasaadulwadci wuu ka mid ahaaday ictibaarulwasfi wasfiga in la ictibaariyo la tixgeliyo bilijmaaci ijmac lagu tixgeliyo wadikri yacni markaa qur'aan lagu tixgeliyo aw xadiisihi lmutaaci ama xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam la adeeci jiray lagu tixgeliyo binaaqidi alxukmi xukumka naqiidkiisa iyo liddigiisa lagu tixgeliyo bida lqiyaasi yani markaa yani qiyaaskan yani bida lqiyaasi ay fi da lqiyaasi badu waa darfiya siduu shaarixba tilmaamaya qiyaaskan markaa gudihiisa jawaabuhu bisixati alasaasi jawaabuhu jawaabka markaysagaa laga jawaabayaa fasaadulwadciga waa bisixati alasaasi sidii markaysa waxaan markaa si yacni markaa saxiixa in loo dhigay oo asaaskiisa iyo sida loo dhigay inuu saxiix yahay sidaas yadaa weeye wuxuu inoo tilmaamayaa qawaadixda inuu ka mid yahay nooc leeyahay fasaadulwadci fasaadulwadcigu waxa weeye qiyaasku siduu ku habboonaa in loo dhigo si aan ahayn iyadoo loo dhigay oo dhigaalkiisa habka loo dhigay ay tahay hab yacni markaa faasid ah taasaa waxaa la yidhahdaa fasaadulwadci fasaadulwadci ayaa markaa la yidhaahdaa waxaa markaa yani ay tahay oo anwaacdiisa ka mid a shay markaysa waxaan markaa yani muhbat in manfi laga qaato nafyina markaysagaa in muhbat laga qaato tashdiid in takfiif laga qaato yacni tadyiiq in tawsiic laga qaato ashyaada noocaas oo kalea weeye yacni tawsiic oo la qaadanayo markaysaga yani yani laga qaadanayo ballaadhin oo cidhiidhi laga qaadanayo wax la cidhiidhiyey waa sida markaa yani xanafiyada hadalku ay yidhaahdaan azzakaatu waajibatun calaa wajhi alirfaaqi lidafci xaajati almiskiini fa hiya cala altaraakhi kaddiyati cala alcaaqila waxa uu yihi markaysagaa zakadu waxay yidhahdeen zakadu waa waajibo yacni markaa si yacni markaa laysu naxariisanayay u waajibtay oo waxaana looga jeedaa xaajada masaakiinta iyo fuqarada ilaa awda ayaa looga jeedaa markaa taraakhi bay u waajibtaa taraakhi bay u waajibtaayo ukaadin dadka loo kaadinayo sida diyada caaqiladuba ay markaa taraakhi u waajibto markaa saddex sano la yidhahdaa laga sugo tanna waa in markaa qadar taraakhiyo waa in markaa loo sameeyaa oo markaa loo kaadiya marka cillada uu sheegay oo ah xaajada miskiinka in la awdayo yacni in taraakhi laga sameeyo laga dibdhigo markaysagaa ma keensanayse iyo in loo dedejiyey markaa keensanaysaa a dhicisku inta birta loo soo siduu ka baktiyaa baa layidhi marka waxa weeye de haddii layska markaa dibdhigo oo laysaga kaadiyo waxa suurowda markaysaga waxaa miskiinkii inuu ku tadaruro oo ku dhibaatoodo ayaa markaa suuroobi karta ama markaysagaa baahidiiba meel khatara ay la marayso marka sidaas aawadeed arrinka ay yidhaahdeen markaa xaajada miskiinka awdis la awdayaa loo sharciyeeyey sidaas iyadaa ay yidhaahdeen waxay keensanaysay xaajada miskiinka sharciyeynta loo sharciyeeyey in loo dedejiyo ee in taraakhi zakada laga dhigo ma keensanaynin fasaadulwadca markaa ku sugan waxaa sidaasoo kale ahaaday fududayn baa laga qaatay yacni arrin markaa cuslayn oo muqallad oo adag sidaa xanafiyadu hadalkay yidhaahdaan alqatlu camdan jinaayatun cadiimatun falaa tajibu fiihi kafaaratun karidda yacni dilka markaysagaa badheedh wax loo dilaa waa jinaaye weyn weeye a marka waxa weeye shaaficiyadii iyo qolyihii markaysagaa odhan jiray ee yacni dilka badheerhka ee wax loo dilaa waa uga awlaysan yahay dilka khata'a kafaarada marka haddii aayaddu ay sheegtay kii markaysagaa khata' mu'min u dilay inuu kafaaro gudo kii waxa weeye markaa badheer u dilayna waa uga sii awlaysan yahay marka isna waa inuu kafaaro la yimaada xanafiyaduna qolyaha diidan bay markaa ka mid yihiin marka waxay yidhaahdeen dilka markaysagaa badheerhka ahi waa jinaayatun cadiima yacni waa jinaaye weyn oo aada u weyn falaa tajibu fiihi kafaaratun ka ridda kafaaro waxa la yidhaha kama waajibto sidaan riddadaba oo gaalowga qofku uu gaaloobo aan kafaara uga waajibayn hadduu soo islaamo kasoo noqdo sidaan taaba kafaara uga waajibayn baan tanna kafaara uga waajibaynin marka arrinka ah marka waxa weeye waa markaa jinaayo weyn weyniday jinaayadu waxay keensan lahayd in waxa weeye markaa lagu sii adkeeyo oo markaysaga ciqaabtiisu ay weynaato oo yacni kafaaradana lagu sii cusleeyo sidaasay keensan lahayd marka arrinka laga qaatay fudaydintoo kafaaradu inay ka dhacayso ah fasaadul wadcaa ku sugan nafyi in laga qaato markaysagaa wax musbat ah waxay ahaatay markaysagaa sida in la yidhaahdo hadalka shaaficigu marka uu yidhaahdo marka uu tilmaamayo waxyaalaha muxaqaraadkaa ee yacni mucaataat inaanu ku asaxaynin laysi siiyo haddaan siiqa ayna jirin qabuul iyo iijaab ahi ayaa waxau yidhi yacni baycu lmuxaqaraati bilmucaataati isagoo ka warramaya ayaa waxau yihi shaaficigii baycun lam yuujad fiihi siwa rida yacni waa iib aan raalli ahaansho mooye wax kaleba laga helin falaa yancaqidu qiyaasan calaa gayri lmuxaqaraati yacni markaysagaa ma asaxayo oo ma guntamayo markaysagaa baycaasi sida waxyaalaha muxaqaraadka ah mucaataat in lagu iibiyaa aynay markaa u guntamaynin ayaan tanna aynay u guntamayn waxyaalihii muxaqaraadka yaryaraa in mucaataat lagu iibiyo isu dhiib laysu dhiibo yani oo aan siiqa jirin sidaasi laeg bayna waa asaxaynin yani shaaficiyadu masalada waa isku khilaafsan yihiin bacdi ka mid ahbaa ra'yigan kale qaba oo odhanaya markaysa waxan markaa waxa weeye muxaqaraadka waa ku banaan yahay haddaanu muxaqaraad ahayn kuma banaana bacdi kale culammadoo qaba markaysaga walow muxaqaraad bayaynay ahaane haddii markaysa waxan markaa mucaataat la sameeyo waa markaysaga yani madino wixii rido u ah un baa looga jeedaa marka madinada wixii ridaha u ahaa marna qawl buu noqonaya marna mucaataat buu noqonaya marka waxa weeye hadalka uu sidaas markaa yani shaaficigu odhanayo baycun lam yuujad fiihi siwa rida waa iibaan raallihaansho mooye wax kale laga helin marka ma asaxayo oo ma guntamayo sida waxa weeye waxyaalaha muxaqaraadka aan ahaynba mucaadaat aan uga asaxaynin waxaa markaa yani la odhanaya arrinka ah raalli ahaansho mooye wax kale inaan laga helin raalli ahaansho wuxuu keensan lahaa in la yidhahdo baycu waa asaxay ee inaad tidhahdaan raalli ahaanshaa laga helay misena aad tidhahdaan markaysagaa baycu ma asixin oo ma guntamayo arrinka noocaasi waa laba shay oo iska hor imanaya marka sidaas aawadee fasaadulwadci baa ku sugan nooca kale waxa weeye markaa isbaat in laga qaato nafyi a isbaat wax la sugaya ayaa nafyi laga soo qaatay sida markaysa waxaan markaa hadalka maalikigu marka uu yidhaahdo marka uu tilmaamayo bayca markaysa waxaan markaa mucaataadka yani waxa weeye inuu marka asaxayo oo uu guntamayo ayuu wuxuu yihi baycu lam tuujad fiihi siiqatu fayancaqidu waa baycaan siiqadii laga helin marka waa guntamaya ridihiiyo ku sugan darteed buu u guntamaya marka waxa weeye halkaa waxaa ku sugan shay baa yani laga qaadanaya wixii ku liddiga ahaa oo haddii markaysa waxaan markaa yani masalan aan laga helen siiqadii waxay keensan lahayd in la yidhahdo ma asixin in la yidhahdo waxa weeye waa asaxay waayo ridaa laga helay yani arrinkaasi saa'iq ma ahayd marka waxa weeye tusaalaynun baa looga jeedaa masaa-isha uu lagu tusaalinay cadiilna mucaadil baa looga jeedaa bimacnaa muqaabil baa laga tilmaamaya waxaa lagu ictiraadi karaana wuxuu noqon karaa markaysagaa qiyaas iyo daliil kale mid walba waa noqon karaa oo qawaadixdani kuma gaaraho keliya markaysaga waxan markaa qiyaaska qaar ku gaarina waa jiraan qaar marka adilada kalena lagu ictiraadi karo yani markaa qiyaaskana lagu ictiraadi karana waa jiraan marka waxa weeye adiladii kale markaysaga ayuu halkana markaa ka tilmaamayaa inuu yani iyadoo markaa lagu samaynayo qaabkaas oo fasaadulwadcigaas loo daliishanayo ayuu iyadana markaysaga waxan markaa soo aroorinaya marka waxaa laga jawaabi karaa kullu dalik in la yidhaahdo markaysagaa sida uu dhigan yahay waa si markaa yani saxiixa oo arrinka markaa yani uu yidhi marka waxa weeye yani waa baycan siiqadii laga helin waxaa la odhan karaa markaa sidii uu yani udhigan yahay waa sidii qumanayd oo sababta markaysa waxaan uu ugu dhigan yahay waxay tahay yani baycu raalli ahaanshuu ku xidhan yahay haddii raalli ahaanshii la ogaaday walow siiqaba ayaa la helidhe waa iska ansaxaya ilaa an takuna tijaaratan can taraadin minkum iyo inama albaycu can taraadin xadiiska kusoo aroor oo kale arrinka ku saabsan markaysa waxaan markaa yani masalan in la yidhaahdo yani laga qaato yani nafyiga in isbaat laga qaato oo la yidhahdo waa baycan laga helin raalli ahaansho mooyaane wax kaloo guntami maayo taasna waxaa laga jawaabi karaa in la yidhaahdo yani bayca markaysaga guntankiisu waxa uu ku xidhan yahay siiqaduu ku xidhan yahay riduhuna waa arrin qarsoona markaysagaa ma ogin marka sidii yani wanaagsanayd buu markaa udhigan yahay marka in la yidhaahdo ayaa surowda yani inuu jawaabtunbuu markaysagaa tilmaamaya misaalin buu uga jeedaa ee jawaabtaas inay saaiq tahay iyo inaanu saaiq ahayn iyo inay bushi ku sugan tahay jawaabaha qaarkood baa jaban lakin waxaa looga jeeda calaa kulli xaalun tafhiim alqaacida litafhiim alqaacida looga jeeda waxaa ka mid a markaysa waxaan markaa yani marka uu yidhi oo kale takfiif uu ka qaato takliid oo uu yidhahdo markaysa waxaan markaa qatliga camdiga waa jinaayo cadiimo ah oo kafaara kama waajibto sidayna riddadaba uga waajibin arrinka ah markaysa waxaa la yidhi waxa weeye jinaayo cadiima inuu yahay waxay keensan lahayd in kafaare laga waajibiyo yani waxaa lagu jawaabayaa waa kala duwan tahayo sababtu waxay ahaatay yani qatligan khata'a ah ee muraadka looga jeeday kafaaro markaysagaa inuu la yimaado waa dembigii inuu kaga masaxmo kan kalena dembigiisu waa wen yahay oo kafaaradu kan baabi'in mayso dembigii mar hadduu yani mutacamid yahay yani dembigii ka masixi mayso yani markaa kafaaradu ka masixi mayso sidaas aawadeed yani marka in la yidhaahdo kafaaru la imanaya saasaynu suuragalahayn waa kada waxa uu yihi min alqawaadixi qawaadixduu ka mid ahaaday fasaadulwadci baa ka mid ahaaday an yajid daliilu ay huwa markaysagaa qaadixu an yajid daliilu waa inuu daliilku yimaado xaa'idan xaalu yahay mid ka markaa ilanaya oo ka weecsan cani sanani ariiqadii markaa lagu bartay ee daliilka kalahdi wadalika taasi waxay ahaatay kalahdi waa sida qaadashada la qaato litawsiici markaa yani ay tawsiica yani fudaydin la qaato watashiili iyo markaysa waxaan markaa yani waasicin la qaato ballaadhin la qaato iyo watashiili markaa yani fududayn la qaato iyo wanafyi diidmo la qaato iyo walisbaati sugis la qaato min cadiili ay min mucaadili mid markaa yani u dhigmo oo kasoo horjeedo muqaabil u ah yani laga qaato oo nafyiga isbaat laga qaato isbaatka nafyi laga qaato tashiilka markaysa waxaan markaa laga qaato tacsiir yani marka wahaakada minhu markaa fasaadulwadci uu ka mid ahaado ictibaarulwasfi wasfiga in la ictibaariyo lagu tixgeliyo bilijmaaci ijmaac lagu tixgeliyo aw wadikri markaysaga waxaan qur'aan lagu tixgeliyo aw xadiisihi lmutaaci ama xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam la adeecaya lagu tixgeliyo binaaqidi lxukmi xukumka lidi lidkii yani lagu tixgeliyo bida lqiyaasi yani ay fii da lqiyaasi yani qiyaaskaa gudihiisa markaysaga waxaa lidka yani lidka ku ahaa yani qiyaaskiibuu qiyaastay masaladii u qiyaastay buu wuxuu yihi wasfigaa aad sheegtay waxaan hayaa markaysagaa nas yani markaa xukunka aad ka dhalisay hadda wasfigaa xukun kulli diya ku xidhay oo ka dhaliyaan haya ama ijmaac markaysagaa xukunka aad ka dhalisay xukun kulli diya ka dhaliyaan markaysagaa haya yani saas oo kale waa inuu yidhahdo oo mid baa markaysagaa waxa uu yidhi yani waxa weeye yani alhiru sabcun sida xanafiga hadalkiisi uu yidhi markaysagaa bisadu waa dugaag duu naabi naab leh oo micii wax ku dilo markaysagaa leho wixii markaa qubo uu iskaga celinayo wixii ka yar fa yakuunu suuruhu wuxuu noqonayaa markaa hambadiisu najasan buu noqonayaa nijaas buu noqonayaa kalkalbi sida eygaba uu nijaas u noqonaya hambadiisu marka alhiru sabcun duu yani duu naabin fa yakuunu suuruhu najasan yani marka waxa weeye kalkalbi hadalka noocaase marka uu sidaas yidhaahdo waa in loogu jawaabo la yidhaahdo si nawrka waa markaa yani markaa waxaa tihi waa sabc yani waxaa tii waxa alhiru sabcun waxaan hayaa haddaba xadiis markaa tilmaamaya in cilatu tahaaro laga dhigay yani markaa sabcnimada inuu bahl yahay in laga dhigay yani markaa in cilatu tahaaro laga dhigay baa markaysa waxaan markaa haya markaasuu dabeedna tilmaamaya markaysa waxan markaa xadiis lasoo wariyey oo markaysa waxan markaa daciif ah oo markaa imaam axmed iyo xaakim iyo soo wariyeen oo sheegaya in nebiga sala allahu aleyh wasalam guri ay ku jiro in loogu yeedhay oo uu markaysa waxan markaa diiday dabeedna loogu yeedhay markaysagaa guri markaysagaa bisadi ku jirto oo uu dabeedna ajiibay oo yihi asin nawru sabcun xadiisku waa daciifa misaalin buu uga jeedaa waa kada jawaabuhu jawaabta laga jawaabayaa bisixati alasaasi asaaska marka asixitaankiisuu ahaaday asaasku inuu saxiix yahay buu ahaaday waalkhulfa linasi aw ijmaacin dacaa fasaada alictibaari kullu man wacaa wa dacaa waa ku magacaabay kullu man kii dhammaantii wacaa cilmiga markaa xafiday ee weeleeyey yacni alkhulfa khilaaf linasi nas la khilaafo aw ijmaacin ama ijmaac la khilaafo wuxuu ku magacaabay fasaada alictibaari fasaadulictibaar buu ku magacaabay dacaa waa bimacnaa samaa siduu shaarixuba tilmaamayo laba mafcuul bay samaana qaadataa mafcuulkii koowaad waa alkhulfa mafcuulkii labaadna waa fasaada alictibaar waxau inoo tilmaamayaa qiyaasku inuu yahay mid markaa khilaafsan nas ama mid khilaafsan marka waxa weeye ijmaac khilaafsan waxa uu yahay markaysaga waxa qiyaaskaasi mid faasidulictibaara mid faasidulictibaara weeye oo aan markaysagaa la tixgelinin qiyaas faasida ayaanu markaysagaa noqonay qiyaas faasida ayaanu markaa noqonay tusaalihiisu waxay ahaatay cidda markaysaga amaahda ku diidaysa xayawaan in xayawaan lagu amaahdo oo la yidhahdo haddaa awr markaysaga ama qaalin markaysagaa toddoba jira hadday amaahi hadhow baan ku siin doonaa markaysaga qaalin markaa toddoba jir oo caynkaas a ayaan ku siin doonaa yacni marka ay amaahi buu yidhi markaasaa dabeed markaysaga waxaa la yidhi yacni mundabit baanu ahayn oo markaysaga fuqahada qaarkood maadaama markaysaga aanu xadaysmayn oo mundabit aanu ahayn yacni markaa miduu qardi ka suuragal yahay xayawaanka ma aha a xayawaanka markaysaga waxa miduu yacni ka suuragal yahay qardi amahay ka suuragal yahay ma aha qiyaasan cala almukhtalitaati iyadoo laga qiyaasanayo waxyaalihii markaysaga waxa isku dardarsameeyey ashyaada iyagoo laga qiyaasanayo markaasaa la yidhi markaysaga arrinkaa aad tilmaantay waxay khilaafsan tahay nas marka qiyaaskaagu waa faasidlictibaar oo naska khilaafsantay waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam yani markaa min anahu sala allahu alay wasalam istaslafa bakran waradda rabaaciya qaalin yar markaysa waxan markaa xo ayuu markaa amaahday dabeedna markaysa waxan mid ka da'weyn ayaabu markaysagaa ku bixiyo ku guday marka qardigu inuu xayawaan ku bannaan yahay ayay ku tusinaysaa wa qaala ina khiyaara annaasi axsanuhum qada'a yani marka wuxuu noqonaya calaa kulli xaal qiyaasku hadduu khilaafsan yahay nas waxa weeye waa qiyaas aan muctabar ahayn waxaa noqonaya qiyaas faasid ah oo laa qiyaasa maca nasi bay ahlucilmigu markaa qaacidahaan yidhahdaan yani markaa meel nas joogo qiyaas lama isticmaalo meel nas joogo qiyaas lama isticmaalo mid baa waxau yihi markaysagaa hilibka waxa weeye waxaan leeyahay marka kaadida wixii ma'kuulu laxmiya oo hilibkooda la cuno kaadidooda yani waxaan odhanayaa waa nijaas qiyaasan calaa hayri ala yani markaa yani qiyaasan calaa bawli yani markaa hayri lma'kuuli laxmi ashyaadii marka aan hilibkooda la cuni jirin markaysagaa kaadidooda anoo ka qiyaasanaya ayaa waxa weeye ayn markaa najaase u tahay markaasaa lagu yihi qiyaaskaagaasi wuxuu khilaafsanya nasbu khilaafsan yahayo xadiiskii curaniyiinta waxaa ku soo arooray inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam markaa u yihi kaadideeda iyo markaysa waxan fayashrabuun min albaaniha min abwaaliha wa albaaniha aw kamaa qaal yani sidaas markaysa waxan markaa inuu amray ayaa soo aroortay markaa sidaas aawadeed waxay ku tusinaysaa waxa weeye inay najaase ahayn taasay markaa ku tusinaysaa hadii la yidhahdo waxa weeye kaasi waxa uu ku saabsan yahay daruur ahaan baa loo isticmaalayo dawuu ahaa yacni waxa weeye xataa lama odhan haddiiba taa laga soo qaado iyaday jirto axaadiis tilmaamaysa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam yani tilmaamay fatadaawu cibaad allahi walaa tadaawu bixaraam yani wakadalik marka nebigu sala allahu alay wasalam inuu yihi in allaha lam yajcal shifaakum fima xarama calaykum yani saas iyadii soo aroortay haddana markaa haddiiba laga soo qaado may dhicinoo lama odhan yani kasoo luqluqda markaa yani cabtaan dabadeed nas iyo ijmaacna mas'alada kuma sugnaa nasna kuma sugnaa ijmaacna kuma sugnaa lamana odhan markaa cabtaan yani markaa ka luqluqda waxaanay qaacidadu tahay ta'khiru lbayaan can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac yani saas yadaabay wadacaa waa ku magacaabay kullu man wacaa mid kastoo cilmiga xafiday oo weeleeyey alkhulfa khilaaf linasi nas la khilaafo aw ijmaacin ama ijmac la khilaafo fasaada alictibaari buu markaysagaa ku magacaabay wallahu aclam subxaana alxamdu lilah rab lcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala ali muxamed
waxaan tambihinayaa beytka toddoba boqol iyo sagaal iyo konton taxqiiqu cilatin calayha tulifa fi lfarci taxqiiqa manaatin ulifa marka ulifaan bimacnaa saadafa iskaga fasiray oo taxqiiquna waxaan mubtada labaad marka waxaa fiican in la yidhaahdo ulifa waa bimacnaa ali culima oo taxqiiqana waa mafcuulkii labaad weeyaan marka taxqiiqa la dabdiyo yani taxqiiqa manaatin ulifa culima waxaa lagu ogaaday taxqiiqa manaatin inuu yahay oo taxqiiqa ay noqoto mafcuulkii labaadee ulifa sidaas marka ayaa fiican nusakha markaa adigu yani xarakaynayaana taxqiiqa bay markaa dabdinayaan markaa saasaa markaa fiican aan mubtada laga dhigin qala lmusanifu raximah llah wadaka min hada ahasu mطlaqa wakawnuhu da lwajhi mima yuntaqa وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل ومنع علية ما يعلل به وقدحه والمعول ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضل وجود علة بأمر واحد وليس عند عند بعضهم بالوارد وجوبه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد وللمعارضة والمنع مع أو إلى آخر الاعتراض رجع والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال
waxaynu ku soo jiray qawaadixdii baynu ku soo jiray waxaynu ugu dembeeyey qaadixa la yidhaahdo fasaadu lictibaar iyo fasaadu lwadci marka waxau ihi wadaaka kaas oo marka yani horeeya wadaaka kaasi akhasu muطlaqan kaasoo fasaadu lwadciga ahi akhasu isaga ayaa khaasnimo badan yacni min haadaa kan markaa ka khaasnimo badan mutlaqan yacni markaa si sii daysan ayuu u khaasnimo badan yahay xaaluu yahay marka isagaa takhsiiskiisu mid la itlaaqay wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay dalwajhi mid weji u saaxiiba oo cumuum wa khusuusun min wajhin uu yahay mima yuntaqaa waxa la doorto ayuu ka mid yaho bacdu ahlicilmi ay doorteen waxaa la yidhaahdaa fasaadu lwadci iyo fasaadu lictibaar maxay kale yihiin bacdu ahlicilmi waxay mareen inay bimacnan yihiin oo mutaraadifaan yihiin waana sida shiiraazi iyo usuuliyiinta qaarkood ay mareen oo waxay yidhaahdeen fasaadu lwadci iyo fasaadu lictibaar waa mutaraadifaan inooma sheegin sheikhu laakiin qowlkaas culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya way kala duwan yihiin oo farqa udhexeeya farqiga udhexeeyaana waxay tahay cumuumun wa khusuusun mutlaq waa cumuum iyo khusuus mutlaqa oo fasaadu wadci kastaa yacni fasaadulictibaar waa yahay laakiin fasaadulictibaar kastaa fasaadulwadci ma aha marka fasaadulictibaarka ayaa waxa weeye caamnimo yacni caamnimo badan waxaanu yahay waxaa udhexeeya cumuumun wa khusuusun mutlaqun cumuum iyo khusuus mutlaqa waxaana khaasnimo badan yacni fasaadulwadciga kaasina waxa weeye waa qowlka labaad waana qowlka aamidi iyo shaarixu uu leeyahay marka aamidii baa ku tegey waana daahirka marka hadalka subki sida ka muuqatay jamculjawaamica qowl kale oo saddexaad waxau odhanayaa maya cumuum iyo khusuus waa udhexeeya laakiin cumuum iyo khusuuskiisu waa min wajhin yacni min wajhin marka lagu daro qowlkii odhanaya waa mutaraadifaan wuxuu noqonayaa ictibaarkiisa qowlkii saddexaad buu noqonayaa marka qowlka kale ee saddexaad wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo wa cumuumun wa khusuusun min wajhin oo mid waliba daraf buu la gaar yahay ee darafay ka midaysayna waa jiraan masaladu markaa waxay leedahay mid waliba laba daraf buu leeyahay daraf uu ka kale markaa kala mid yahay oo ay isugu yimaadaan iyo mid waliba daraf uu ka kale kala baxsan yahay oo uu la gaar yahay yani cumuuman wakhusuus min wajhi saasaa laga tilmaamaya horena waa uga soo yani warranay oo baabulcumuum walkhusuus aynu kaga soo hadalnay waxaa cumuuman wakhusuus min wajhin la yidhahdo waa shay markaysa waxaan markaa laba shay oo nisbo wadaaga qadar iskaga mid ka ah mid welibana uu qadar la gaar yahay taasaa waxaa la yidhaahdaa cumuuman wakhusuusun yacni min wajhin la yidhaahdaa sida markaa haddii la alinsaan walbayaad maxaa udhexeeya waxaa la odhanayaa cumuuman wakhusuusun min wajhin waayo waxaa jira bini aadam insaan abyad ah baa jira oo insaannima waa ku rumowdaa abyadnimana waa ku rumowdaa yacni waxaa jira insaan yacni aan abyad ahayn ee ama aswada ama axmar ah saas aawadeed waa daraf uu la gaar yahay yacni insaannimadu dacal uu la gaar yaho bayaadku aanu soo gelaynin weeye yacni waxaa jira wax abyad ah oo aan insaan ahayn kathalji masalan sida barafka oo kale marka waxaa la odhanayaa waa abyad laakiin insaan ma ah marka waa dacalka uu la gaar yahay yacni bayaadku uu la gaar yahay wey marka waxaa weeye insaankiiyo bayaadkii waxaa jira qadar ka dhaxeeya oo isaa isugu beegmeen qadarkaas way isaga yimaadeen waxaa ku rumowda inuu insaan yahay ee inuu abyad yahay dirku waa ku rumowda mid walibana dacaluu la gaar yahay baa jira oo markaysagaa ka kale aanu la wadaagin waxaa la odhanayaa alinsaan waalbayaad baynahumaa cumuumun wa khusuusun min wajhin cumuum iyo khusuus min wajha ayaa markaa jira marka lama odhan karo yacni abyad kastaa waa insaan waayo waxaan aby waxaa marka abyadaan insaan ahayn baa jira lamana odhan karo insaan kastaa waa abyad waayo insaanaan abyad ahayn baa jira saas aawadeed waxaa la odhanayaa cumuuman wa khusuusun min wajhin saasoo kaley ahaatay marka lama odhan karo fasaadulwadci kastaa waa fasaadulictibaar waayo fasaadulwadci aan marka fasaadulictibaar ahayn baa jira lamana odhan karo cagsigeeda calaa haada oo lama odhan karo yacni fasaadulictibaar kastaa waa fasaadulwadci waayo fasaadulictibaar aan fasaadulwadci ahayn ayaa jira intaasuu inoo tilmaamay wadaaka kaasoo fasaadulwadciga fasaadulwadciga ahi akhasu waa ka khaasnimo badan yahay min haadaa kan dambe oo fasaadulictibaarka ah wadaaka waxaad ka qaadatay ishaaradu inay baciid tahay marka idan waxa weeye kii lasoo horaan sheegay ayuu ku dhacaya yacni marka haadaana waxa weeye ishaaradu inay qariib tahay sidaas aawadeed kan la dambeed sheego fasaadulictibaarka ah ayay markaa marka ishaaradu ku dhacaysa mutlaqan xaaluu yahay mid la itlaaqay ou dhammaantii ku wada xaroonayo wada gudagelayo yacni markaa fasaadulictibaarka wa kownuhu ahaanshihiisa uu yahay dalwajhi mid wejhi u saaxiiba uu yahay yacni markaa cumuumka ama khusuusku mid weji u saaxiiba ahaanshuhu yahay mimaa yuntaqaa waxa la doorta ayuu ka mid yahay oo bacdu ahlicilmi ay doorteen sida zakariya alansaari iyo shihaabaddiin cumayra waana sida markaysaga yacni uu naadimku ku doortay sharxiisa siduu markaa shanqiidugu sheegayo wa jamcuhu bilmarci laa yadiiru kaana lahu altaqdiimu walta'khiiru wa jamcuhu kulminta lala kulmiyaa yacni fasaadulictibaarka bilmanci manci lala kulmiyaa laa yadiiru waxba dhibi maayo kaana lahu taqdiimu ay sawaa'un kaana lahu taqdiimu waxa isku mida taqdiimku isaga u sugnaaya wata'khiiru yacni marka ama yacni markaa dambayntu isaga u sugnaatayaa farqi ma kale laha wuxuu inoo tilmaamayaa ma dhici kartaa in la jamciyo ictiraadaadka bacdi ka mid a mise hal ictiraad waa in lagu kaaftoomaa masalada noocaas oo ictiraadaadka in la jamciyaa bacdi culammada ka midi waa diidaan oo usuuliyiinta ka midi waxay yidhaahdaan hadduu ictiraadkii hore ictiraad saa'iqa ahaa ee waxa weeye ka dambe laga dambeed keenaa laga daba keenaa wuxuu noqonayaa min baabi taxsiili alxaasil wax markii horeba meesha yaallay oo iska xasilay in haddana lasii xasilinayo ta noocaasina markaa waxaweye macno fiican ma ah laakiin siday jamaahiirtu qabaan ee saxiix ahi waxay tahay in la jamcin karo oo laysu keeni karo ictiraadaat akhara min waaxidin in laysu keeni karo oo la jamcin karo waxaana markaa yacni markay ka warramayaan fasaadulictibaarka iyo manciga ma laysu keeni karaa jawaabtu haa kulminta la kulmiyaa waxba ictiraadkaa yeeli mayso waxba bushin mayso wa jamcuhu bilmanci laa yadiiru talow tartiib wax la yidhahdo ma la shartiya bacdi ahlicilmi ka mida ayaa waxay yidhahdaan ictiraadaadka marka yacni la jamcinayo waa in la hormariyaa alacadcaf uma alaqwa yacni markaa siday u kala taag daran yihiin baa loo kala hormarinaya siday u kala xoog badan yihiinna waa loo kala dambaydsiinaya bacdu ahlicilmi saasay yidhahdeen waxay yidhaahdeen waa in la hormariyaa kuwa taagta yar waayo waxaa ku jira markaysagaa tadaruj yacni markaysaga ayaa ku jira ama waxaa ku jira altaraqi min aladnaa ila alaclaa shaygii hooseeyaa sare yani laga korayaa kii sarreeyaa dabeedna la korayaa sida jaranjaradoo kale jaranjaradoo kale sideedoo kale ayaa loogu koraya marka waxaa weeye arrinka noocaasina waa arrin markaa fiican weeyaan amaa haddii markaysagaa ka xoogga badan la horraysiiyo oo dabeedna ka markaysagaa quwada yar la dambaysiiyo arrinka noocaasi markaysaga waa arrin aan foolxun aan fiicnayn weeye oo marka waxa weeye ma fiicna marka sidaas aawadeed yani markaa sida kale ayaa fiican ayuu yidhi waana sida markaysagaa sheekh shanqiidina uu ilanayo oo waxau yihi wataxqiiqu ana aladii yanbagii taqdiimu lictiraadi bilmanci yani markaa manciga in la hormariyo ayaa markaa habboon marka la kulminayo yani manciga in markaa la qadimo horumarinta la hormarinayo waa habboontay bu wataxqiiqu ana aladii yanbagii taqdiimu lictiraadi bilmanci waa in la hormariyo markaysagaa manciga in wax lagu ictiraado waa in isaga la hormariyo oo la dambaysiyo fasaad lictibaarka waayo fasaad lictibaarkaa ka weyn lianna fiihi taraqiya min aladnaa ila alaclaa wa huwa min muxasinaati alkalaami lilfaa'idati fi dikri alaqwa bacda aladcaf lianna aladcafa qad yakunu gayra kaafin aw gayra taami lkifaaya ama low qadama low qadama alaqwa aw low ama la yidhahdo ama low qudima alaqwa fadikru aladcafi bacdahu qaliilu ljadwa marka macnahaas baanu shaarixuna kuu sheegay buu ihi markaysagaa sharxiisa marka calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa in la hormariyaa ka itaalka yar oo ka xoogga weyn la dambaysiya laakiin culammada qaarkood baa waxay yidhahdeen kii la hormariyaa midnaba dhibaata kuma sugna kii la doono ayaa la horraysiin karaa waana sida naadimku uu nadmigiisa ku maray kaana lahu altaqdiimu waalta'khiiru laakiin marka waxa weeye tani waa fiican tahay in la hormariyo alacaf uma alaqwaab ictiraadaadkan ma aha markaa meeshay ku aroortaa oo keliya baab alqiyaas waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in waxa weeye adilada sharciga ah in ictiraadaadka qaarkood lagu soo arooriyo yacni ictiraadaadka qaarkood in lagu soo arooriyo ayaa markaa surowda adilada sharcigaa lafteeda marka waxa weeye marka ictiraadkii la soo arooriyo qudheeda jawaabay markaa leeyihiin oo jawaab saa'iqa haddii lagagu jawaabo wuxuu yahay ictiraadku miduu burayo masalan oo kale haddii fasaadulictibaar yacni markaa lagugu soo arooriyo oo la yidhahdo qiyaaska aad qiyaasanaysaa waa qiyaas faasidulctibaara waayo wuxuu khilaafsan yahay nas waxyaalaha lagaga jawaabi kara ictiraadkaasi ku buri karo waxaa ka mid ah inaad tiraa naskaad sheegayso ama xadiiskaad tilmaamaysaa ma asixin oo waa daciif yacni haddii sidaas la yidhaahdo waxa weeye ictiraadkii waa ka buray wuxuu kaloo ku buri karaa in la yidhaahdo yani nasku waa jira laakin waa mansuuq oo waa la nasakhay haddii sidaa la yidhahdo ictiraadku waa ka buray wuxuu kaloo ku buri karaa marka isagaa in la yidhaahdo nasku waa jira laakin waa mu'awal waayo xadiis kale caariday marka macnaha markaysagaa xadiidka xadiidkaa kale maadaama uu caariday waa in la kulmiyaa macnaha uu daahirka ku yahay waa laga awilaya saasaa lagu awilaya calaa haada markaysaga wax ishkaali masalada kuma sugnayn la yidhahdo maadaama uu yahay xadiidku mu'awal oo aan macnihiisa saas looga jeedo wakadalik markaysaga haddii la ijmaac buu khilaafsan yahay waxyaalaha lagu bushin karo waxaa ka mid ah ictiraadkii ictiraadkii baa la ictiraadaya ictiraadkii baa la bushinaya waayo ictiraad kasta oo la keenaa musallama ah inuu maqaamka haysto oo ku saxan yahay iyo inaan ku saxanayn mid walba aqbali kara fanuljadal baynay ku saabsantay waxyaalahan marka culamada usuuliyiinta in badanoo ka midii baab lictiraadaat ama baab lqawaadix waa ku sheegeen yani marka usuul fiqiga laakiin ghazali oo kale ma jeclaysan in lagu sheego waayo wuxuu ihi markaysaga waxaan marka waxay ku saabsan tahay fanuljadal marka kutubta jadalka laga alifay ee si gaara looga qoray kutubtaas in loo doonto ayaa markaysaga fiican macnaha noocaas wey laakiin usuuliyiinta badankoodu may raacin maadaama markaysaga mukamil ay u tahay yani usuul fiqigii iyo baablistidlaalaadkii sidii wax loo daliishanayay iyo sidii wax loo ictiraadayay ayay waxay yidhaahdeen yani marka ugu qoreen oo ugu soo naqliyeen baabka haddii markaa la yidhaahdo yani ijmaac buu khilaafsan yahay yani qiyaaskaad qiyaasatay waxaa lagu jawaabi karaa markaysaga in la yahay qiyaasku ijmaacaasi ma sugna ijmaacaasi haabit ma aha ma sugna ama la yidhahdo markaysa waxaan markaa ijmaacaad sheegaysaa waxa weeye waa sukuuti sukuutiguna sidaa raajixa waxa xujaa inaanu mar waxa raajixa inaanu xujo ahayn yacni ijmaacna aanu ahayn saas iyadaabaa raajixa waxyaalaha lagu jawaabi karo markaysaga saas oo kale ayaa ka mid wa jamcuhu kulminta markaa fasaadulictibaarka lala kulmiyo bilmanci manci ay maca almanci lala kulmiyo ba'du waa iska musaaxabo laa yadiiru waxba dhibi maayo kaana lahu taqdiimu waxaa isku mida markaa taqdiimka iyo horumarintu isaga u sugnaayaa oo la hormariyaa wata'khiiru ama yacni dibdhigistu isaga u sugnaatay haddii manciga la horraysiiya iyo haddaan la horraysiin yacni farqi ma kala min alqawaadixi kama fi naqli mancu wujuudi cilatin lilasli min alqawaadixi qawaadixday ka mid ahaatay kamaa fi naqli yani markaa sida markaa yani manquulka la soo rarayba ku sugnaatay facli bimacnaa mafcuul yani sida marka ahlucilmiga laga soo raray waxa markaa qawaadixda ka mid ahaaday mancu wujuudu cilatin cilla inay jirto diidista la diidayo cilladaasoo lilasli asalka u sugan faraca inay ku sugan tahay cilladii asalku diidmada la diidayaa waxay ka mid tahay qawaadixda ayay ka mid tahay manciga culammadu waxay yidhaahdaan sida ibnu samcaaniba uu odhanaya almumaanacatu yani aqwa alictiraadaat yani hadal macnihiisu saa yahay yacni shayga manciga ku saabsan ee waxaa la mancinayaa ictiraadyada ugu xooga badan bay ka mid tahay ugu xooga badan bay ka mid tahay saas aawadeed yacni afar suuraa manciga ka yimaada manciga afar suura ayaa ka yimaada in cillada asalku inay farca ku sugan tahay in la manciyo in waxa weeye shaygan la cilaynayaa inuu mucallal yahayba markaisagaa manci in lagu sameeyo oo marka waxa weeye cilladiisa markaa la diido ama waxaa lagu cilaynayaa le cilladii ma ah shaygaa lagu cilaynaya cilladii ma ah aduu afar suura ayaa markaisaga ilaa afar suura ayaa ka yimaada min alqawaadixi qawaadixday ka mid ahaatay kamaa fi naqli sida markaa al-usuulka laga soo raray ku sugan mancu wujuudu cillatin cilla inay jirto diidista la diidayo cilladaasoo lil asli asalka u sugani ee ay fil farci hadal markaysaga ayaa la qadarayaa sida shaarixu markaysaga uu tilmaamayo yacni maqaamka laga fahmayo oo ah fil farci faraca inay ku sugan tahay diidista la diidayo cillatil asliba inay ahaydo markaysaga waxan markaa mudaafkii mudaaf ilaygii ayaa markaysaga la kala jaray oo laan baa la geshay markaysaga mudaaf ilaygii wamancu ciliyati maa yucallalu bihi wa qadxuhu huwa almucawalu wa mancu ciliyati maa yucallalu bihi wa min alqawaadixi qawaadixday ka mid ahaatay mancu ciliyati maa kii markaa cillanimadiisa diidista la diidaya yucallalu bihi isaga lagu cilaynayaa yacnii inuu cillo yaha cillo u yahay in la diido ayaa ka mid ahaaday qawaadixda wa qadxuhu yacni markaa qadxinta wax lagu qadxinaya ee lagu dhaawacayaana huwa almucawalu waa qowlka markaa la cuskanaya ee la ictimaadaya waxaa ka mida markaa yani manciga yani markaa wixii cillada markaa laga dhigay ee xukunka lagu cileeyey in la yidhaahdo xukunka cillo uma aha xukunka cillo uma aha in la yidhaahdo oo la yidhahdo wasfigaas waxaanan ogolayn inuu cillo yahay wakayta wakayta sidaa iyo sidaasaanu cillo u ahayn yani markaa ayaa ka mida yani waxyaalaha markaysaga waxaan markaa lagu yani qawaadixday soo arooraysa waxaana markaa magac kale lagu magacaabaa almuaalaba almuaalabatu bitasxiixi alcilla almuaalaba keliya in layskaga ilaaqaana waa surowda waa manciga ku saabsan cilladu inay faraca ku sugantay cilladii asalku isla faraca inay ku jirto yani tusaalaheedu waxay ahaatay buu idhi sida xanafigu markuu yidhaahdo isaga oo markaysaga waxaan maalikiya isaga oo markaa yacni shaaficiyada ictiraadaya cillada markaysaga waxaa tacaamka ribadu maya isaga waxa weeye markuu ictiraadayo wuxuu odhanayaa yacni waxaan mancinayaa cillada markaysa waxaan markaa afarta shay ku sugan ee markaysagaa milixda iyo timirta iyo burka iyo ku sugan inay tahay baan mancinayaa inay cilladu tahay tucmi shaaficiyada markuu ictiraadayo inay cilladu tucmi tahay ayaan mancinayaa oo markaa diidana waayo yani markaysa waxaan markaa in yar oo qadhiir ah oo markaysa waxaan yani yani markaa milix ah cuntanimo loolama qasdiyo cuntanimo yani markaa loolama qasdiyo sidaas aawadeed yani markaa in yani la yidhaahdo cilladu waa tucmi yani markaa saxiix maah saxiix maah ama markaa xanafigu markuu yidhi cillada markaysagaa acaamka yacni markaa ribadu ay gelayso waxa cillo u ah kaylka oo dabeedna maalikiga ama shaaficigu ku yidhaahdo laa nusallimu ana alkayla huwa cillat riba yacni kaylku inuu cilladii ribada yahay yacni markaa ma sallimayno ma nabadgelinayno waayo ribadu waxay ku sugan tahay waxaan markaa la kaylin oo aan markaysa waxaan markaa beeg lagu lagu dayin aan la galaamayn iyo wax la mida ayaa markaa ribadu gashaa sida markaysagaa in yar oo sacab yar oo markaysa waxaan markaa raashin oo kale marka calaa kulli xaal wasfiganad wax ku cilaysay yacni cillo markaysagaa ma aha waa in la yidhaahdo yani markaa qaadixa kale weeye wa mancu ciliyati maa yucallalu manciga horay ku cadfan tahay wa min alqawaadixi bay ka mid ahaatay mancu ciliyati maa kii cilanimadiisa diidista la diidayo yucallalu bihi wax lagu cilaynayo waqadxuhu yani markaa dhaawaca markaisaga wax lagu dhaawacayo qiyaaskii ay dhaawacaysaana huwa almucawalu waa ka la ictimaadayo weeye bacdi baa diiday oo yidhi markaysa waxaan markaa ictiraad qawiya ma aha oo ma dhaawacayso laakiin sida saxiixa waa dhaawacaysa wayaqdaxu ataqsiimu an yaxtamila lafdun liamrayni walaakin xudila wayaqdaxu waa dhaawacaya altaqsiimu qaybintu ay huwa taqsiimku an yaxtamila waa inuu aqbalo lafdun lafdi uu aqbalo liamrayni laba shay uu aqbalo walaakin xudila hase ahaatee waxaa la manciyey wujuudu cillatin cilla inay ku sugan tahay biamrin waaxidi labada arrin markaysagaa mid ka mid ah walaysa cinda bacdihim bacdi culammada ka mida agtooda ma ahaanin bilwaaridi markaysagaa mid soo arooraya ma ahaanin yacni markaa qaadixani wuxuu inoo tilmaamayaa qawaadixda waxaa ka mid a taqsiim lafdiguu isticmaalay lafdiguu isticmaalaa waxaa loo qaybiyey lafdigani wuxuu aqbalaa in macnaha saasa looga jeedo iyo inka saasa looga jeedo iyo inka saasa looga jeedo laba macno iyo wax ka badan buu aqbalaa labadu markaysagaa taxdiid ma aha lafdu liamrayni waa tamhiil wuxuu aqbali karaa laba wax ka badan ama labuu aqbali karaa laakiin bishardi waa in markaysagaa intaa uu aqbalay mid ka mid a waa in markaa la yidhaahdaa cilladii kuma sugna yacni intaa uu aqbalay mid ka mida waa inaan cilladii markaa ku sugnayn marka taas waxa weeye ictiraad weeye taqsiimna markaysaga ayaa la yidhahdaa taqsiim ayaa markaa la yidhahdaa misaalkiisu waxay ahaatay sida in la yidhaha alطahaaratu qurbatun fatajibu fiiha niyatu yacni tahaaradu waa cibaado markaa niya ayaa ka waajibaysa niyo ayaa ka waajibaysa sida salaadaba yacni markaa niya uga waajibayso markaasaa muctaridku wuxuu ku jawaabay lafdiga tahaaro la yidhahdaa wuxuu markaa yacni aqbalaa in looga jeedo mutlaqu nadaafo oo la isnadiifiyo una bes la ismaydhmaydho a wuxuu kaloo aqbalaa xubnihii makhsuuska ahaa ee gaarka ahaa ee cibaadada loo maydhi jiray in looga jeedo labada mid walba waa aqbalaa haddaad uga jeeddo waxa weeye maydhmaydhitaanka la ismaydhmaydho ee la isnadiifiyo un haddaad uga jeedo tahaarada arrinta noocaasa waxa weeye markaysagaa ma aha qurbo qurbo ma aha oo cilladii markaysagaa kuma sugna marka waxa weeye taas waxaa la yidhahdaa taqsiim baa la yidhahdaa laakiin wuxuu ku burayaa inuu yidhaahdo anigu kaa uma jeedo aad hadda markaysagaa waxaan yacni manciga ku soo aroorisay yacni uma jeedo waxaan u jeedaa xubnihii makhsuuska ahaa ee la maydhi jiray ee cibaadada loo maydhi jiraan uga jeedaa marka sidaas aawoodee xoogaa ma xoog badna taqsiimka a waayo bes wuxuu ku xidhan yahay in la yidhaahdo anigu suuradaa hadda markaysaga aad ishkaalka ku soo aroorisay yacni markaa uma jeeda waxaan u jeedaa suwarka kale ayaan markaysaga u jeeda ama suuradda kale ayaan u jeeda inuu sidaas iyadaa yidhaahdo ayuu markaysaga xooga ku buray wayaqdaxu waa dhaawacayaa buu yidhi altaqsiimu qiyaas ku dhaawacayaa taqsiim waxa la yidhahdo lafdi markaa ka mida in lagu soo arooriyo yacni laba macno iyo wax ka badan an yaxtamila ay huwa markaysaga yani taqsiimku an yaxtamila waa inuu aqbalo lafdun lafdi uu aqbalo liamrayni laba shay uu aqbalo walaakin xudila hase ahaatee waxaa la manciyey wujuudu cillatin cilla inay ku sugan tahay biamrin waaxidi shay markaa keli ah oo waxa weeye labadaa shay ka mid ah walaysa cinda bacdihim bacdi culammada ka mida agtooda ma ahaanin bilwaaridi markaa mid soo aroorayo bimacnaa waxa weeye qaadix yacni markaa waxa weeye muctabara agtooda kama aha culammada qaar jawaabuhu bilwadci fi lmuraadi aw iduhuuri fiihi biistishhaadi jawaabuhu sida loogu jawaabayaa bilwadci fi lmuraadi bay ahaatay yacni dhigis loo dhigay fi lmuraadi macnaha looga jeeday loo dhigay oo uu xaqiiqi ku yahay ama wadci luqawiya ama mid curfiya ama mid sharci ah aw iduhuuri fiih ama marka isagaa inuu daahir ku yahay oo macnahaasi uu yahay macnuhu ku muuqad badan yahay biistishaadi ay maca istishaadi iyadoo markaysagaa wax la deliishanayo yacni la jirkeed wuxuu inoo tilmaamayaa waxyaalaha taqsiimka loogu jawaabo waxaa ka mid a in la yidhaahdo labada macnaha aqbale eh ee waxa weeye macnaha aan sheegay buu daahir ku yahay oo macnaha kalena markaysaga waa macno uu marjuux ku yahay ama mu'awal macnaha igana aan sheegayn ama daahir buu ku yahay waa macnaha mutabaadirka ee soo degdegay ama in la yidhaahdo macnaha aan sheegay buu xaqiiqo ku yahay xaqiiqa luqawiya aw xaqiiqa sharciya aw xaqiiqa curfiya yani macnaha uu xaqiiqa ku yahay in lagaga hormariyo macnaha majaazigana yani markaysaga waa haboonta sidaas iyadaa inuu yidhaahdo kale ayaa ka mid oo halkuu yidhi waxa weeye tahaaradu yani markaa waa qurbo niya ka waajibta sida salaadaba niya uga waajibtay uu yidhi tahaaradu wuxuu aqbalaa nadaafa iyo yani markaysagaa tatahurkii xubnaha maqsuuska la daahirinayo waxaa lagaga jawaabi karaa in la yidhaahdo yani hase ahaatee atahaara yani macnaha xaqiiqa sharciya waxa uu ku yahay xaqiiqa sharciya waxa uu ku yahay in looga jeedo xubnaha maqsuuska ee wujuuban loo maydho in markaa laga tilmaamayo idan markaysa waxaan markaa ictiraadkaagu maaxal ma laha a markaa sidaas oo kale ayaa waxa weeye yani markaa ka mida siyaalaha loogu jawaabo marka inaan la shardinayn nafsulamar ixtimaalaadkaasi inay ka siman yihiin aan lagu kelifaynin ruuxa muctaridkaabay ku tusinayso oo aan la odhanaynin erayadan aad tidhi sidan buu ixtimaalayo sidan buu ixtimaalaa war inuu u siman yahay oo macaanidaasi luqa ahaan fii nafsi alamri ama markaysagaa sharci ahaan fii nafsi alamri aynay ku kala xoog badnayn hadda taas iyadaa markaysagaa caddee inaan lagu kalifaynin ayay markaa ku tusinaysa waayo waxay ku burtay markaysa waxaa in la yidhahdo mid buu xaqiiqi ku yahay ama markaa in la yahay mid buu daahir ku yahay ou taas caddeeyo lamana odhan markaysagaa ilaa aad caddayso inay markaa macaanidaasi u siman yihiin yani ictiraadkaaguma soo aroorayo la odhan maayo jawaabuhu jawaabta loo jawaabayo taqsiimka laga jawaabayaa bilwadci dhigaal bay ahaatay markaysaga waxaan markaa uu dhigan yahay fi lmuraadi macnaha markaysagaa looga jeeday xaqiiq ahaan loogu dhigay ama xaqiiqa sharciya ama xaqiiqa lugawiya ama xaqiiqa curfiya aw iduhuuri fiiha ama markaysagaa inuu ku muuqanayo macnaha uu daahir ku yahay biistishaadin a maca istishaadi in wax la xujaysto oo la deliishado la jirkeed oo loo deliishanayo waxa uu sheeganayo dacwa ayna iska ahayn wdacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adiciyaaw walilmucaaradati walmanci maca aw ilakhiri lictiraadu rajca walictiraadu ictiraadku rajaca waa noqday culammada qaarkood agtooda lilmucaaradati mucaaradu u noqday iyo walmanci mancibu u noqday macan labada oo isla jira aw ilakhiiri ama ka dambe oo keliya oo manciga ah buu u noqday wuxuu inoo tilmaamayaa culamada qaarkood yacni ictiraadaadkii inay soo fara badiyeen oo anwaac badan ka soo saareen waa inoo sheegay jumlo badanna waa ka soo arooriyey qaar kale waa sii fara badiyeen oo markaysaga ilaa soddon ictiraad bay gaadhsiiyeen marka culamada qaar inay soo koobeen buu inoo sheegayaa oo ictiraadaadkao dhan waxay isugu celiyeen laba nooc bay u noqonaysaa bay yidhahdeen waxay dhammaantood ictiraadaadku isku noqonayaan marka laysku soo ururiyo mucaarado iyo manci labadaasay isugu noqonayaan waana sida ibnu xaajib iyo markaysaga ay mareen sheikhi maalikiga wa kadalika bacdi culamada ka midii waaba sii koobeeno waxay markaa iyagu yidhahdeen subkii oo kale dhammaantood mancibu u wada noqonaya ee marka waxa weye marna muqadimaa la mancinaya marna dhowr muqadimo ayaa markaysagaa la mancinaya dhammaantood laakiin waxay ku wada aroorayaan yani markaa manci ayay ku wada aroorayaan culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya waa mucaarado keliya bay yidhahdeen oo dhammaantood mucaarado keliya ayay markaa u noqonaysa walilmucaaradati ay walictiraadu ictiraadku rajaca waa noqday yacnii culamada agtooda culamada qaarkood agtooda lilmucaaradati mucaaradu u noqday iyo walmanci macan iyagoo labadu isla jira aw ilakhiiri ama ka dambe oo keliyao mancigaabuu u noqday bacdi yidhi mucaaradadoo keliyu u noqdayna waa jiraan walictiraadu yalxaqu daliila duuna alxikaayati falaa sabiila walictiraadu ictiraadku noocuu doonaba ha noqdee yalxaqu daliila daliilka ayuu markaysa waxan markaa haleelaa oo bimacnaa waxa weeye daliil baa la manciyaa duuna alxikaayati xikaaya lama manciyo falaa sabiila markaysaga ay falaa sabiila ilaa ictiraadi alxikaaya waddo markaysaga waxaan xikaayo lagu ictiraadaa meesha ma taallo bimacnaa waxau inoo tilmaamayaa daliil markaa wixii la yidhaahdo daliilkaasi qiyaas ahaada ama kayrkii ha noqdo ictiraadku waa geli karaa laakiin ictiraadku ma geli karo xikaayo sheikh hebel wuxuu yidhi sidaas a haddii markaa la yidhaahdo lama ictiraadi karo allahuma ilaa in loo jeedo sheikhaad hadalka ka sheegtay ee naqligaad sheegtay ma sugna haddii laga tilmaamayo ma sugna yacni markaa laga tilmaamayo taa waa la ictiraadi karaa oo naqliga laga soo naqliyey baad ictiraadaysaa oo bushinaysa laakiin iyadoo shiikhu uu yidhi yacni markaa ninkan soo naqliyey isagu aan tabaniyin ee aan ra'yiga isagu qaadan yani markaa ictiraad kuma soo arooriyey lakin hadduu ra'yiga tabaniyo uu qaato walow markaysagaa fulan baa ka sheega waa la itiraadi karaa waa la ictiraadi karaa oo haddii markaa sheikh hadalkii soo naqliyo aanu markaa isagu tabaniyona aanu qaadan oo yidhaha sheekh hebel baa saayidhi maxaa saa loo odhanaya de anigu waxaa loo odhanaya moor baan u hayaa miyaan ku idhi anigu dee sidaa way tahay sheekh hebel baa yidhi baan markaysagaa ku hebel inuu yidhina waa haabita waa suganta marka haddaad ictiraad soo hebel ictiraad laakiin hadduu qofku tabaniyo uu yidhahdo markaysagaa ra'yiga noocaasee sheikhu sheegay isagu waa sax ya waa la ictiraadi karaa xaalka noocaas waayo waxay ka dhigan tahay inuu isagu yidhi oo kale ay ka dhigan tahay walictiraadu ictiraadku yalxaqu daliila daliil buu markaa haleelaayo daliil markaysaga waa la ictiraada duuna alxikaayati xikaaya lama ictiraado markaysagaa yani cid laga xikaayoodo wax laga sheegay falaa sabiila waddo markaysagaa loo ictiraadaa ma jirto haddii ra'yiga markaysaga waxaan aan la tabaniyin lama ictiraadi karo allahuma ilaa in laga tilmaamayo markaysagaa ciddaad hadal ka sheegtay kama sugna oo warkaa waa laga sheegay laakiin hadal saabita ma aha ee waxa weeye hadal aan saxiixahay naqliga laga soo naqliyey taa waada ictiraadi karta hadduu tabaniyey oo ra'yiga qaatayna yani iyadana waada ictiraadi karta laakiin mujarad inuu xikaayooday ma ictiraadi kartid wshaanu laa yuctaradu lmihaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu washaanu xaalku wuxuu yahay laa yuctaradu lama bushiyo almihaalu tusaale id qad kafa alfardu sababtuna waxay tahay waxaa ku filan alfardu marka isagaa qadaraad la qadaro walixtimaalu marka isagaa aqbalaad uu aqbali karo sidaas ayuu marka isaga waxaa ku filan wuxuu inoo tilmaamayaa halkanna in waxa weeye mas'aladay culammadu yidhahdaan mihaal lama bushiyo mithaal lama bushiyo ayuu markaa inoogu tilmaamaya oo haddii mas'alo wax loo tusaaleeyo tusaalihii baan bushinayaa saxiix ma ah tusaalihii laftiisii baan bushinayaa saxiix ma ah waxay u ekaan kartaa haddaad tusaalaha markaysagaa bushido yacni sidii kii lagu yidhi markaysaga waxaa daraba zaydun camran zayd baa camar garaacay oo yidhi lima darab misaalkiibuu bushi ula dhaqaaqay oo markaasuu yidhi muxuu u garaacay ee uu garabsaday markaysagaa ninkan la garaacay waa misaal baa looga jeedaa baa la yidhi oo macnaha lagu markaysagaa lagugu fahansiinaya oo faacilka iyo mafcuulka iyo waxay kala yihiin baa lagugu caddaynaya markaasuu markaa uu yidhi yani cilmun awaluhu kadibun aakhiruhu fi nnaar cilmi aan arko awalkiisii ugu horreeyeyba uu been yahay aakhirkiisa dambana naartuu ku jiraa buu markaa uli naarta ayuu saaxiibkiisu ku gelaya yani sidaas iyada ah ayaa bacdi markaisagaa laga sheegaa culammadii hore yani markaa ma aha oo keliya yani cidda warkan laga sheegaana dee yani meelahan dhow iyo soomaalida iyo markaysaga xanwaayada dambe iyo culammadii hore markaysagaa shuyuuq ka mid a ayaa laga soo naqliyaa yani waxyaalaha qaarkooda baabkaa ku saabsan abu sulaymaan alkhaaabi oo culamada shaaficiyada ka mid ahaa waxaa markaa uu ku soo naqliyey